Ka dib markii toddobaadkii hore ee degmada Laweyn ka bilowday dhismaha Isbitaalka Guud ee degmada, kaas oo lagu dhisayo si isu tashi ah oo ay iska kaashanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool dalka iyo dibaddiisa, maadaama aysan degmadu lahayn isbitaal baahida loo qabana ay badan tahay. Guddiga gacanta ku haya dhismaha Isbitaalka Guud ee degmada Laweyn ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha Isbitaalka Guud ee degmada Laweyn. Dhanka kale, guddiga ayaa fariin u diray bulshada degmada iyo qurbo-joogta ka soo jeeda degmada inay soo garab istaagaan dhismaha Isbitaalka Guud ee degmada.
may rogne isbitaalka guud ee degmada Walaweyn malinrowe dhismaha socdo in la socdo eh, may baqandirane ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Daafeed weli si gaar ah may la hadalane qurbo joogta eh, oo reer Daafeed oo ma iyo maxaa tiri leh iyo ma in sheegaane in isbitaalkii la dhisi rabo in la soo qayb qaado eh, sababtoo ah gabdhowana maalin kasta may ka dhimadoona jidka ka dhimadoona dhigmah ayaa indhimada sababta jidka laamiga aad aan aan rafaadsanyaa dunsinya markaasa afar saac shan saac ayaa jidka laga jiraa taasi ina dhibaato waaye marka insha allah kolley ummadda soomaaliyeed meel walba roogta waa in ka sheegaane in dhismaha isbitaalkan laisku qayb qaado qof walba meelii rooga waayo waa ninkii walki darsad sadaqa lingata sadaqadana walwiin waaye sadaqa jaariya waaye marka insha allah nin walba walsiga darsada kor oo awoodiya leeya ilaahay indhiibi marka waa jecelnaa in walsiga darsado marka dadkii kale oo qurba joogta reer daafeed ah waa in sheegaane waxaan horto dadkii aasaas shee bilaawtay baa itaan marka shay walba ninkii bilaaw in dhammaystir miliiska diidaw marka waa siin leeyaha kheyrka soon tartamo nin walba kheyrka in soon tartamo oo macnaha siyo-aadka lagu halaawan fiiriyo macnaha kalaamaala yacniin walma anfaaw in dhismaha sadaqada eh in lagu faa'iidaysado geega meeluun waa in iska kooyay guddigii oo dhismaha isbitaalka guud ee degmada walaweyn marka shalay maalin dhoweed markii una inta ku hadalaanay wejigo hayti geegana wejigo waa leeya shalay taa macnaha balantayna waa ahay isbitaalka waa la dhisee dhisimee waana socde go-aankayaa weli ka taagan marka insha allah dadka shacabka reer walaweyn kii indhaladi iyo kii ka dhaladi intaba hididiiloo ku rabna inaa hoolaan iyo garab galaan dadaalka una wadna iyana dadaal si ka daraan nin kastoo indhalada degmada walaweyn geega wayna kiyay foolxumada jirto because waxaa waaye jidkuungaa laka dhimidoo haay gabar ningaa dhaawacme soo dhimidoy lasoo nogoo haay gabaraa fool hayt soo dhimidoyt lasoo nogoo haay marka irbad aruurta musumaar waa la dhahay haddii una shilinkan aruursana walka suubsana walbadanaad suubsada korna markan koreet way sii sheegee in guddigan use iyo macnaa guddi oo xor ah oo mataqaanaa isshay madax bannaanya oo maamul iyo wax kastaba ku madax bannaanya oo go'aansadaan isbitaalkan inay dhisaan isbitaalkan barnaamijshay muddo badan yaa socday oo ilaa iyo toban sano ah marka mar ayaa hakaday kadib hadda waa la go'aansaday isbitaalkan in dib liin dhiso waa ina noo gohantaa isbitaalkan inay dhisno si kastaba unaka dhisno dhaqaale hadda unan hayno haba yaraatee ma jirto marka dhaqaalaha waa laku rabee dadka deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed iyo qurbajoogta ayaa lagu baahanyi inay mataqaanaa dhaqaalahaas dhiibaan hadda way bilownay